faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakran raadiyo cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegaystayaal halkani waa raadiyo cadaado waxaad kusoo dhowaataan warka subax qodobada saaka aad ku maqli doontaanna waxaa ugu waaweyn dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmuduga ciidamada dowladda oo howlgallo ka fuliya deegaano weeraro ay ka dhaceen laamaha ammaanka soomaaliya oo gacanta ku dhigay nin ku labisnaa dharka dumarka qodobadaas aad maqasheen waxa ayeen kuwooda ugu door karoon warka subax ee raadiyo cadaado dhegaystayaal goordhow diyaar garooba faahfaahintiisa
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo axada taariikhduna ku beegantaha labaiyo tobanka bisha toddobaad sannada labada kun iyo labaatanka warka waxaa soo saaray halkaan idinkaga tabinayaa hadduu allaha raalli ka noqdo anigoo ah haashim cumar xasan haashimire hase aatee iminkana warkii oo dhanna ciidanka dowladda oo howlgallo ka fuliya deegaano weeraro ka dhaceen ciidamada dowladda gaar ahaan qeybta taliska toddobiyo labaatanaad ee ka howlgala deegaanada hirshabeelle ayaa waxa ay howlgallo lagu xaqiijinayo amniga ka sameeyeen waddada isku xirta jowhar iyo balcad iyo deegaano kale oo dhowr ah howlgalkan oo ka dhan ahaa al-shabaab ayaa ciidanka xoogga dalka waxay ku gaareen deegaano badan oo la tuhunsanaa inay ku sugan yihiin al-shabaab inkastoo uusan jirin dagaal dhex maray ciidamada iyo al-shabaab deegaanada ay ciidamada howlgallada ka sameeyeen ayaa waxaa ka mid ahaa jariirow gololey mobleyn madaxgisi saarsaare buulamarerey iyo gumey oo dhammaantood ka wada tirsan gobolka shabeellaha dhexe taliyaha qeybta toddobiyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka jenaraal axmed maxamed cali sowtarey disho ayaa sheegay in ujeedka howlgalka uu ahaa mid la doonayay in deegaanadaas looga saaro al-shabaaba taliyo tarey disho ayaa ciidanka ku bogaadiyay howlgalka ay ku qaadeen al-shabaab waxa uuna sheegay inay jawaab deg deg ah ka bixin doonaan wax kasta oo keeni kara amni daro kana hortegayaan
maanta waxay ahayd maalintii afraad ean howlgalkan ku dhex jirno waxaan qabanaynayna waxay ahaayeen wax aan maxaanku idhaahdaa allah ugu dhowaanayno oo ah in cadowga khawaariijta laga fogeeyo meeshaan lagana qabto ummadda soomaaliyeed dhibaatada uu ku hayo sidoo kale waxaan kormeer ku samaynay difaacyada ciidamada ee guntada saddexaad howlgallada meelaha hadda aan ka galnay waxay ahaayeen ilaa sagaal tuulo oo maxaanku idhaahdaa ay ka mid tahay madaxkiisii meesha la yidhaahdo cadowguna waa iska sii cararaya mar walbaba wax hadda oo cadow la sheego oo maxaanku idhahda awood leh ma jiro al-shabaab waa khawaariij waxayna maxaanku idhaahdaa mar walbaba dhibaateeyaan shacabka soomaaliyeed iyagoo maxaanku idhaahdaa hantida shacabka soomaaliyeed ka dhigtay biil iyo in maxaanku idhaahdaa hooyooyinka dhibaataysan ay dhacaan mar kastaba taasna waxaan uga jawaabi doonnaa amaan uga jawaabnay marar badan howlgallo cadowga lagu baacsaday laguna laayay haddana waan wadi doonnaa insha allah midka hadda aan wadnay maalmahana wuxuu ahaa mid aan ku xaqiijinayno tuulooyinka hoos yimaada ee ka tirsan gobolka shabeellada dhexe ee jowhar iyo balcad hoos yimaada
waddada xiriirisa magaalooyinka jowhar iyo balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa dhowr jeer weeraro ay ku geeriyoodeen mas-uuliyiin ka tirsan hirshabeelle iyo ciidamo ka geystay al-shabaaba laamaha ammaanka soomaaliya oo gacanta ku dhigay nin ku labisnaa dharka dumarka ciidamada maamulka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa ay xalay gudaha degmadaasi ka qabteen nin la sheegay in uu ku labisnaa dharka dumarka kaas oo magaalada lagu arkay ninkan oo wadana wax hub ah ayaa dadka ku nool degmada balcad waxa ay raadiyo cadaadu u sheegeen in laga qabtay isaga oo dhex socda bartamaha magaalada ha yeeshee aysan ogeena waxa uu damacsanaa saraakiil ka tirsan maamulka degmada balcad ayaa dhankooda waxa ay sheegeen in ninkaasi ay xabsiga dhigeen islamarkaana baaritaano ay ku socdaan sidoo kalena ay uga shakisan yihiin in uu xiriir la leeyahay al-shabaab degmada balcada tuulooyin hoostaga ayaa waxaa ku sugan xubno ka tirsan al-shabaab kuwaas oo mararka qaar degmada ku qaada weeraro geysta khasaaro dhimasho iyo dhaawac iskugu jira madaxda dowlad goboleedyada ah oo kulan gaar ah xalay ku yeeshay magaalada dhuusamareeba wararka xalay magaalada dhuusamareeb ee caasimada aan idhaahdee waxaa xalay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug kulan gaar ah ku yeeshay madaxda dowlad goboleedyada oo uu shira uga socday halkaasi iyaga oo kaga hadlay arrimo dhowr ah madaxda dowlad goboleedyada gal madaxa dowlad goboleedyada galmudug hirshabeelle koonfur galbeed jubbaland iyo puntland ayaa shirkooda gaarka ahaa waxa ay kaga hadleen arrimo la xiriira xaalada siyaasadeed ee dalka afhayeenka madaxtooyada puntland jaamaca dabaraani ayaa sheegay in kulanka gaarka ah ay madaxda uga hadleen arrimaha doorashooyinka dalka guud ahaan xaaladaha siyaasadeed ee dalka iyo sida looga gudbi lahaa ismariwaaga siyaasadeed ee soomaaliya ka jira
shirkan oo ah kulankii rasmiga maadaama maanta furitaankii aad dabcan la wada socoteen oo madaxweynaha dowladda puntland mudane saciid cabdilaahi dan oo halkan hadaljeedintiisii ka jeediyey madaxda kale ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalkna sidoo kale ay hadaljeedintooda sameeyeen waxa uu ahaa shirka caawa u furmay waa kulankii rasmiga ah ee madaxda dhex maraya qorshu waxa uu yahay in laga hadlo guud ahaan xaalada soomaaliya gaar ahaan marxalada kala guurka ee dalka uu marayo iyo gaar ahaan arrimaha doorashooyinka soomaaliya shirkani iyo kulamada madaxdu way soconayaan waxaan aan rajaynaynaa insha allah marka ay soo dhammaadaanna waxyaabaha kasoo baxa inaan sidoo kale aan warbaahinta la wadaagno
shirka gaarka ah ayaa sidoo kale la filayaa inay yeeshaan madaxda dowlad goboleedyada ilaa iyo inta uu kasoo gabagaboomayo shirka ugu socda magaalada dhuusamareeba ciidamo hor leh oo lagu daadiyo wadooyinka dhuusamareeba ciidamo ka tirsan booliska soomaaliya ayaa lagu daadiyay wadooyin wadooyinka waaweyn ee magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug si ay u xaqiijiyaan amniga guud ahaan magaalada oo uu ka socdo shirka madaxda dowlad goboleedyada ciidamada booliska ayaa gaaf wareegaya wadooyinka magaalada iyadoona lagu arkayo baro kontarool ah oo magaalada dhexdeeda la dhigaya kuwaas oo gaadiidka lagu hubinayo taliyaha qeybta guud ee booliska galmudug genaraal bishaar abshir geedi oo warbaahinta la hadlay ayaa tilmaamay in ay gudanayaan waajibka booliska ka saaran amniga waxa uu bulshada dhuusamareeb kaga mahad celiyey wada shaqeynta ay u muujiyeen alaamaha amniga si ay uga guuleystaan sugidda amniga magaalada oo mas-uuliyiin fara badan ay ku sugan yihiin guud ahaana dhegeystayaal intaasi waxaa nooga eg warkii subax oo aad kala socoteen raadiyo cadaado warka waxaa soo saaray halkan idinkaga tabeynaya anigoo ah hashim cumar xasan haashim yare warkan warka xiga waa bahdii raadiyo cadaado isku duuban idin leh dhegeystayaal sidaa iyo ammaano allah